waxaa maanta sharaf iyo farxad weyn ii ah inaan maanta halkan idinkula dabaaldego saxiixa dukumentiga muhiimka ah ee heshiiska caalamiga ee dhowrista xuquuqda ee caruurta mararka qaar dukumentiyada uma muuqdaan in ay aad muhiim u yihiin mararka qaar sida ay nolol maalmeedkeenna u saameeyaan ayaa aad iyo aad muhiim u ah waxaa dukumentigan maanta halkan aan ku saxiixnay oo aasaas u yahay ayadoo jamhuuriyadda soomaaliya guud ahaan ay hormuud ka tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo meesha ay ilaalinta xuquuqda aadanaha soomaaliya ay joogto in laga dhaqaajiyo oo la soo gaarsiiye heerarka mujtamaca caalamka ay u nool yihiin aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay maanta in soomaaliya ay ka mid tahay dalalkii ugu dambeeyey ee saxiixa macnaheedu ma aha in carruurteennu aanay muhiim nala ahayn laakiin macnaheedu waxay tahay muddo dheer inaan fursadda aan heshiiska aan ku saxiixi lahayn oo baarlamaan golo wasiiro wasaarad soo qabanqaabisa golo wasiiro meel mariya iyo baarlamaan maxaanku idhaha ansixiya intaba dalku inay muddo dheer ay ka maqnaayeen muddooyinkii dambena ayagoo ku meel gaara ay jireen maanta laakiin waxaa nasiib wanaag ah in dalku uu leeyahay intaas oo aan ku meel gaar ahayn oo commitmentiga ama maxaanku idhahdaa sidaa caalamiyan qaadi kara mas-uuliyadda dowladnimo ee caalamka aan la wadaagno ee ku saabsan arrimaha xuquuqda muxuu carruurta conventionkan wuxuu ka mid yahay kuwa muhiimka ah ee soomaaliya ay wax dukumentiga la yidhahda heshiiska xuquuqda carruurta waxaa loo qoray iyadoo la aqoonsaday in carruurtu u baahan yihiin daryeel gaar ah iyo taageero ay u iyo taageero ay ku koraan oo awood u siinaysa mustaqbalka inay ummadda hogaamiyaan dalalka caalamkao dhan qawaaniinay leeyihiin shuruucay leeyihiin laakiin haddana ayagoo qawaaniintaas iyo shuruucdaas jirto maxaa loo sameeyey conventionkan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u samaysa iyo caalamkao dhan waxay tilmaamaysaa in gaar muhiimad gaar ah la siinayo caruurta in muhiimad gaar ah la siinayo caruurta convenshonna badan ayaa jira oo dadka yacni mujtamaca dhexdiisa qaybaha muhiimadda gaarkaa la siinaya loo abuuray oo caalamiyanna loo aqoonsan yahay caruurtuna ay yihiin mid kuwa ugu horeeya iyo waajib maxaanku idhahdaa qaran intaba in caruurta mustaqbalkooda iyo aayahooda iyo lanna caruurta hagaajinteeda mustaqbalkooda iyo aayahooda iyo koriimadooda iyo waxbaristooda iyo koriimada ma aha keliya in oo physically ama murqa ahaan loo koriyo waxbaridana in laba laba lagu daro inay afar tahay in loo sheego keliya ma aha laakiin xiska iyo caqliga iyo mas-uuliyadda ay ku qaadayaan ummaddeedana u qaadayaan caalamkana ay ka qaadayaan in la hubiyo maanta adduunyada qarniga kooiyo labaatanaad ee muxuu ahay globalized world noqotay waxa waaye mas-uuliyadda la qaadayahay ummad gaarana kuma koobno dal gaarana kuma koobno waa mas-uuliyad caalami ah carruurteennu waxaan rabnaa marka mas-uuliyaddaas qaran iyo mas-uuliyaddaas caalamiga ahba kuwa qaadi karo hogaamiyayaal qaadi kara berri in ay ka soo baxaan inta maanta iyo hor taagan ee dhallinyarada ah ee carruurta iskuulladeena dhiganaysa waxaa ku jira hogaamiyeyaashii berri dalkan hogaamin lahaa oo ummaddan mas-uuliyaddeeda qaadi lahaa oo mas-uuliyadda caalamkana muxuu ahay qaadi lahaa sidaa daraaddeed jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya muhiim ayay u tahay xanaanada iyo daryeelka iyo hagaajinta mustaqbalka carruurteenna si loo dhiso dal aad u dal aad ku faantaan oo aad idinku jiilka soo socda haddii aad tihiin aad leedihiin waxaan dhisnay wixii kaabayaal ah ee suurtagal maanta awoodda dowladda ee jirta ay saamaxaysay oo dhan haddii ay tahay iskuulaadkii haddii ay tahay diyaarintii macallimiintii iyo haddii ay tahay fursad in la siiyo cunuga soomaaliyeed ee waalidkiis aanu awoodi karin inuu lacaga ka bixiyo dabcan weli kumaynaan guulaysan dhammaan carruurta soomaaliyeed ee iskuul aadi karta oo dhan inaan waxbarasho u helno laakiin waxaan ku faraxsanahay laba sano ka hor ma ayan jirin wiil soomaaliyeed iyo gabarh soomaaliyeed oo yar oo iskuulka aadda iyadoo aanan bisha aakhirkeeda wax laga rabin tirada aan haysannaa maanta way nagu yar tahay waana maxaanku idhahdaa tiro aan laakiin aan ku faanayno tilmaanna u ah inaan berri haddii alla yidhaahdo aan dhammaystiri doonno waxaan dowladda soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya waxay juhdi badan gelisay u diyaargarowday kani uu ka mid yahay iyo kuwo kaloo badanba in ay qorto sharciyo ilaalinaya xuquuqda carruurta daryeelaya carruurta muhiimad siinayo koriimada iyo maxaanku idhahdaa mustaqbal u diyaarinta caruurta carruurta maanta heshiiskan ansixino ee xuquuqda carruurtana waxa uu ka mid yahay kuwa dowladda soomaaliya ay ugu diyaarinayso carruurteeda mustaqbalka inay noqdaan hogaamiyeyaal mas-uul heer qaran iyo heer caalami intaba ah